dhinaca kale dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay toddobaadyii gudahood dib u geli karaan magaalada makele ee caasimadda gobolka tigrey haddii loo baahdo afhayeen u hadlay dowladda ridwaan xuseen ayaa sidoo kaleeto wuxuu sheegay in xabajoojintii ay dowladdu halkaasi kaga dhawaaqday isniintii loo sameeyey sababo bini'aadminimo waa hadalkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo uu jeediyo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka tan iyo markii makela ay qabsadeen xoogga tigreega haddaba isbeddelkan ka dhacay tigray muxuu uga dhigan yahay colaadda etoobiya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo falanqeeya arrimaha geeska afrika maqale markay hadda gelayeen wax dagaal oo ka dhaci ma jirin waa uun loo baneeyey way sun tahay yani magaalada wax dagaal ay ku dagaalameen ciidamada etoobiya haba yaraatee ma jirin markay soo galeen waa looga baxay magaalada taasna waxaa weeyaan dowladda etoobiya waxay ku dhawaaqday inay xilligii roobku ay tahay oo la doonaya micnaha yani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaano yani xabajoojin sida dadka beeraleyda marka beeraha abuurtaan oo micnaha waxa weeyaan yani macluushan hadda ka socoto gobolka si markaa uusan u baahin uusan u fidin marka waxaa badda dowladda inay u turtay dadka shacabka ku nool iyo tigre inay u turtay midda kale waxaa weeyaan nimankan waxaa hadda ay doonayaan maadaama ay maqal la soo galeen waxay rabaan dagaalka inay u dhoofiyaan waddanka eritrea taasna waxaa weeyaan waa bilowgii dhammaadkoodii weeyaan waa bilowgii dhammaadkoodii haddii marka ay furanta kala furaan oo eritrea dagaalka ay geliyaan micnaheedu waxaa weeyaan dagaalka wuu daba dheeraanayaa ciidanka etoobiya dib ay soo noqon doonaan marka waxay noqon doontaa marka in laysugu taga mar labaad taasoo marka keeni karta haddana in dagaalku dagaalku sii dheeraado ayagana meesha ay ku baaba'aan awooddaas marka ma leeyihiin t b l f ay weerar ku qaadayaan eritrea mushkiladda meesha taale waxaa weeyaan xilligii ay xukunka ayaga hayeen wadamada reer galbeedka waxay ka heleen taageero aan caadi ahaynay ka heleen waxay samaysteen wax loo yaqaano lobby group iyo dad micnaha yani falanqeeyo oo micnaha wararka falanqeeyay samaysteen oo fara badan network fara badan ay samaysteen tii marka waxay u isticmaal marka inay yani hadda dagaalkay aada ugu isticmaaleen marka waxa weeyaan qorshaha marka hore ay wateen waxay ahayd in micnaha yani nin prime minister oo maqaar saar ay meesha keenstaan si marka etoobiya micnaha yani ay usoo micnaha etoobiya micnaha yani loo ballaariyo oo soomaaliya iyo jabuuti iyo eritrea lagu soo daro qorshaha saas u ahaa marka qorshihii isaga ahaa markii abiy la magacaabay oo prime minister abiy loo magacaabay waxay filayan marka abiy inuu noqon doono sidii xaylamariam oo kale inay ku shaqaystaan oo rabista ay ku sameeyaan laakiin abiy wuxuu noqday nin micnaha ka soo horjeestay blankii grand blanka ayay wateen oo wadan yani inay yani wadamada dadki dadki wadamada jiiraan kale ay soo ay ay ay ay dib u qabta ay micnaha etoobiya ay soo geliyaan ayagana xukunka micnaha ay ku waaraan micnaha nidaam noocaasay marka hore wateen oo marka hataa wadamada reer galbeedka ay ku kaalmaynayeen tiyaa marka meesha ka baxday marka dagaalkan wuxuu keenay marka ayaga inuu weyqo awood ahaan wuxuu keenay marka siyaasad ahaan inuu weyqo uu keenay laakiin weli mayna dhuminin taageeradii ay u hayeen rabada reer galbeedka maysa dhuminin oo maxamed reer galbeedka waxaa moodaay runtii inay aad aad u taageerayaan yacni ilaa hadda waxaa weeyaan reer galbeedka aad bay isugu xiran yihiin
aqoon-yahanada gobolka sidee ayay u arkaan xaaladahan hadda kusoo kordhay ethoobiya gaar ahaana gobolka tigray wallaahi xaaladan xaalad dheerla weeyaan waxay ka turjumaysaa gobolka inuu geli doono dagaal dheeraaday aada u dheer oo runtii lagu lagu hoobto haddii aan la qabanin oon la xakamaynin nimankan t b lft ah oo ayagoo dabada la galay wadamada reer galbeedka haddaan la xakamaynin oo reer galbeedka aysan baraarugin oo reer galbeedka caqligooda aysan soo celinin oo caqligooda kale aysan ku xirin yani tigre aysan ku xirin micnaheeda waxaa weeyaan waxaa gobolka ka dhici doona dagaal aada u dheeraaday maxaa yeelay tigre hadda intay soo baxda mar labaad tigre mar labaad inay etoobiya dib u xukunto amxaarana kama yeelaysa oromona kama yeelaysa soomaalina kama yeelaysa yani sidaamana kama yeelaysa cid ka yeelaysa maanta ma jirto marka inay go-aanna waxaa weeye waxaa weye waa another process weeyaan inay ayaga go-aan gobolkooda ay gudib u gooyaan waa another process weeyaan marka waxaad moodaa marta gobolka inuu wajahayo dagaal aada u dheer oo lagu hoban doono afhayeen u hadlay dowladda federaalka ethoobiya waxa uu sheegay in ciidamadooda federaalka ay iyagu kasoo saareen gobolka tigrayga gaar ahaan magaalada maqale sababtana waxa uu sheegay in ethoobiya ay baylaha ugu jirto waxa uu ugu yeeray cadow shisheeye marka maxay kula tahay arrintaas laba arrimood baa loo macneyn karaya mid ugu horeysa waxaa weeyaan abi wuxuu dareemay horta magaalada maqale dagaalka ma dhicin ciidanku way ka baxeen keliya ayagana way soo galeen taana waxaa keentay xilliga roobka ayaa hadda socdo dadka tigray ku noolna oo tig- oo macnaha yani ku nool gobolka tigray macluul bad fara badan ayaa soo fur ayaa soo foor saaraysa haddii marka meesha lagu dagaalamo qaxooti badan baa dhal- ayaa dhalanaya oo gobolka ku baahaya oo xataa yani internal displacements bada- bad badan dad badan oo macnaha oo oo gudaha kusoo qaxaa jira marka waxaasoo dhan buu fiiriyay abi uu fiiriyo calculations waxaas waxaas dhan buu ayuu ayuu eegay marka laakiin hadda hadday marka dagaalkii ay dhoofiyeen ayagii oo eritrea oo ay fro- fronta kale oo eritrea eritrea ay u dhoofiyaan dagaalku wuu daba dheeranayaa marka waxaa weeyaan waxa maanta dhimanaya oo macluulaya oo macnaha waxaa weeye dagaalka lagu dhex lagu dhex dagaalamayo waa tigree weeyaan tigree gudaheeda lagu dhex dagaalami doonaa taana waxay keenayaan marka inaan shicibkooda u turaynin dadkooda aysan u turayn ay keenaysaa midda kale waxaa weeyaan oon is oran karaya yani waxaa weeyaan abi wuxuu doonaya wuxuu eegayaa nimankan macnaha yani t b l f ta yani waxa ay samayn doon waxa laga- wax laga filin karayo hadda ilaa hadda aan kula hadlayo qof muuqdo oo ayaga kamid oo hadda- hadda bakala jooga ma leh rag iyo madaxda kulli ma dibaday ku maqan yihiin ma meelahaasaa lagu qarin cid garanaysa ilaa hadda lama yaqaan marka een, hadday micnaha yani ay baqalo ku ekaadaan oo marka ay wada hadal dowladda la galaan oo marka ay wa- marka waxaa loo arkaa marka niman doonaya inay inay inay inay nabad soo dabaalaan laakiin hadda waxaa cad waxay diideen xabad joojinta way diideen inay xabadda joojiyaan way diideen Ma- dowladda maadaama ay xabad joojin ku dhawaaqday ayaga way diideen micnaheedu waxaa weeye dagaalkan wadayna dagaalkan wadayna weeyaan haddii marka dagaalka ay wadaan do- wad- go- wad- go- gobolka dhan baa huraya marka gobolka dhan baa huraya haddana macluushin macluushin way sii badanaysaa ciidamada etoobiyana marka dib ay kusoo noqonayaan marka goobahay ka baxeen dib ay kusoo noqonayaan marka dagaalkan wuu dheeraanaya taana marka waxaa eega dan uguma jirto ma kula tahay in abiy ay ku qasabtay in ciidamada uu ka soo saaro magaalada maqalle iyo gobolka tigreega culayska uga imaanaya beesha caalamka gaar ahaan maraykanka iyo culaysyo kale oo uu ka wajahayo dhinaca dowladaha dariska sida suudaan iyo egypt
walaal een, ninka laabi iminka doorashuu galay doorashada nafskeeda waxaa waay runtii gobolkan digriya kama kamay dhicin marka cadaas fara badan ayay maraykanka ku keeneen iyo waddamada yurubka oo doonaya inay inay dagaalka eritrea inuu soo afmeero oo markaa uu joojiyo marka abi dagaalka markuu bilaabay ilaa maanta breshirka wuu saarnaa aad iyo aad u xoog badan baa saaran wadamada reer galbeedka aad bay xoog u saareen weliba gaar ahaan markii wadanka maraykanka yani xukuumadda republicanka ay meesha ka tageen oo dimuqraadiinta ay yimaadeen abi xo- xoog badan bay waxay waxay saareen awood badan bay saaraan ayay saareen micnaha si dagaalka loo joojin lahaa Een, waxaa kaloo iyada dhinac kaga taa- kaga taagan een, xuduud ku dhexeeya suudaan iyo maarta wadanka etoobiya waxaa moodaa runtii in hadda suudaaniyiintu ay dib u qabsadeen dhulkii ay sheeganayeen in etoobiya muddo dheer ka haystay marka colaad fara badan ayaa marka ayaa meesha ka saaray iyo daamkan isna colays badan ku hayo oo yani wadamada wadanka eh, masaarada inay doonayaan daamkan micnaha inay etoobiya ka- ay runtii ay ay kala hadlaan oo cadaas fara badan micnaha waxa ay ku- ay ku saareen abiy naftikiisa kaasi wuxuu ahaa profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo u warramayey khadar maxamuud xareed